magaalada muqdisho waxaa maanta laga xusay maalinta dhalinyarada soomaaliyeed oo ku beegan sanad walba shan iyo tobanka bishan mey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa u jeediyey dhalinyarada khudbad isugu jirtay baraarujin iyo dhiirigelin wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan kasoo diray magaalada muqdisho madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta dhallinyarada ugu hambaliyeeyey munaasabadda maalinta dhallinyarada soomaaliyeed ee shan iyo tobanka mey ayaa ka qayb galay madal ay dhallinyaradu ku weydiinayaan su-aalo isagoo halkaasina uga hadlay arrimo fara badan madaxweynaha ayaa ugu horreyn ka dhawaajiyey in dalka uu galay xaalad dagaal oo ay kaalin weyn ku leeyihiin dhallinyarada wuxuuna soo hadal qaaday in saakay ay muqdisho ka ambabaxeen ciidamo ka tirsan xoogga dalka kuwaasoo ka qayb qaadanaya wejiga labaad ee dagaalka ka dhankaa al-shabaab dagaalan dalka galnay sida la tilmaamay waxaa dhallinyaro badan oo idinka idinla mid ah oo walaalihiin ah idinla dhashay saaxiibo aad tihiin idinku iskuul ahay ayaa sii qulqulaya oo u sii socda meesha cadowga joogo si ay dadka uga xureeyaan cadowga saakaa ugu dambaysay magaalada muqdisho dhallinyaraa ka sii baxaysay oo baabuur sii saaran oo ciidan oo sii socota berri iyo berri dambe kuwo kalea sidoo kale usii bixi doono dalkan amni darada dhallinyaraa keentay amni daradiiaan ka bixinaynaa go-aan ayay gaareen dhallinyaradaas sharaf iyo karaamay leeyihiin kuwa ay u tageen ee degaanadii jooga ee tuulada jooga ee magaaladan iyo fursadaha magaalo ka jiraba anan arag ee miyiga nolosha miyiga ku nool oo dadkeennu meeshuu u badan yahay ah ayaa iyaguna kacay oo yidhi annaguna waa idinkula jirnaaye cadowga aan iska qabanno annagaaba wuxuu yidhi dabaylaa jirta inta la yidhi adugu umaba faruuridba war annaga waa ay nimanka inala haystaane haddaaba nala kicinaysanood magaaladii ka timaadeen annagaa idinkula jirno ka horeeya ayaga oon mushaar qaadanin oon ciidan ahayn oo wixii loo baahnay aan haysanin ee naftooda keenay qorogooda inta kala soo baxay xaskay shalay shabaab uga xeraysteen maanta daba socdoo lugaynayo socda madaxweynaha ayaa sidoo kale xusay in dhallinyarada looga baahan yahay inay siyaasadda raadsadaan si ay door muuqda ugu yeeshaan mujtamac markii la hogaaminayo oo dhan oo la horkacayahay waa siyaasad lebel kasta ha joogteen hadda ka horna waa idi haddana maanta aad iyo aad fursaddan intaanu dhallinyaraha ay fadhido inaan u sheegaan rabaa siyaasadda la isma siiyo sideedaba dhallinyaro siyaasadda ayadoo socota iyo mas-uuliyadda iyo xilka iyo waxa ay leedahay hooddi hooddi iridda kaasoo dhihi mayso siyaasadda waa inaad doonataa ku soo raadsan maysa ayada mas-uuliyadaha siyaasadda dugsan kuwa xirfadaha dugsan ee dhakhtarka iyo injineerka iyo xisaabiyaha iyo maxaanku yidhahdaaye waa waa kuwaas waa kusoo raadsanayaan laakiin hoggaaminta ummad in la hoggaamiya intay doontaba tiradeedu hala ekaato mustawahay doonta aatee ku soo raadsan mayso gurigaaga adoo jiifo hooddi hooddi kuma soo laha waa inaad doonataa si aad u doonatana waa inaad abaabulnaantaa siyaasadda koow qawaaciddeeda waxaa ka mid a inaad doonataa ood rabitaan siyaasadeed horta aad la timaadaa midda labaad waxaa ka mid a siyaasaddu magag ma aha tiro ma aha waa badannahay boqolkiiba siddeetan dadkaan nahay markaa annagaa iskale siyaasadda maya ma ahan siyaasaddu waa abaabulnaan kategorigaa doonto ahaw gabdha ahaaw wiilal ahaaw gabdha iyo wiilal dhallinyaro ah ahaaw kooxda xaajaadka gaarkaala ahaw kuwa profession gaarala ahaw oo raba inay siyaasadda galaan waa inay horta intay isu tagaan is abaabulaan hoggaan yeeshaan qawaaciddii nidaamay ku wada shaqeeyaan oy qaraarka ku gaaraan yeeshaan kadib ay doontaan waxa ay rabaan xasan sheekh maxamuud ayaa shacabka kula dardaarmay inay ka hortagaan musuqa oo uu sheegay inuu hoos u dhigayo dowladnimada soomaaliya midaa wixii yaraay oo dowladdu ay gaariga iyo xabadda iyo raashinka ugu gedi lahayd jeebka gashanayo oo waa sheegee daar ku dhisanayo oo dalxiis ku aadayo oo xadayo oo jidka u taagan oo khasnada dowladda inay kusoo dhacdo ka hortaagan kaas maxaa la dhahaa kaas waxaa la dhahaa wuxuu saas u yeelohaa isagana khawaarijtii ama sheegaya ka badan hal nin oo dhallinyaraah oo matuuga oo beledkan joogo lacagta dowladda dhaco oodan aqoonin ma laha annaga markaa ii timaadaan hebel waa tuug hebel waa tuug hebel waa tuug waraa tuugaa tahay lacagta dhaaf maa dhahdi intaa u tagti naming and shaming yacni qofka in la ceebeeyo la magacaabo waxa ugu yar waaye ma awoodid maahanoo xataa haddaadan rabin guriga inta ugu tegtid waa ina adeerka adoo kugu jufayahay war walaalu gacli waxaan waa aakhira beli adduunya beel jooji dhe xataa war dhallinyaro caqligeenna iyo xisigeenna iyo dareenkeenna ha soo noqdo musuqmaasuqa waa necebnahay amni darrada waa necebnahay cadaa garsoor la-aanta waa necebnahay jidka inuu nadiif yahay aan rabnaa wasaqda jidka taalla waa necebnahay roobku hadduu yimaado inay biyuhu hololob yidhaahdaanoo magaalada meel biyo fadhiyaan aan la arkin waa necebnahay laakiin jaabka inaan far iyo suul gelinaan rabnaa gacanta inaan gelino ma rabno ugu dambayntii madaxweynaha ayaa xusay in dowladdu ay waddo mashruuc ay shaqo abuur ugu samaynayso dhallinyarada dowladda mashruuc ay wadaa shaqo abuurka dhallinyarada la yidhaahdo sanadka intuuna dhammaanina mashaariicdaasi way bilaabanay mar dhow haddii aan la yidhaahdo mushkiladana haysataa waxay tahay dhallinyaradeenna in badanoo ka mid ah ma shaqaalaysmi karaan haddii shaqadii la abuuro xataa ma shaqaalaysmi karaan xirfaddii ma leeyihiin xirfadda aan baranno oo xirfadda midda dhibka badanna waa midda dadka dhisayse aan baranno easy go meelaha yaryar yaanan ku laalaabanin xirfadda dhabta ah ee dib u dhiska ah ee infrastructureka dhismihiisa ah ee badda in la aado la kalluumaysto ah oo beeraha in la tacbo oo muxuu qoraxda beer lagu tacbaa xirfadahaas ha la aado ee muxuu ahay karaaniyaan rabaa iyo i t yaan rabaa iyo maxaanku idhahdaay meelahan maxaanku idhahdaay yaan lagu laalaabanin dowladdu toban kun oo shaqo inay abuurto ayaa barnaamijha u degan wasaaradda shaqada iyo maxaanku idhahda wasaaradda dhallinyarada oo iskaashanayo macaahiddii tababarkaa dhisma qaarkoodna ku bilowday qaarna mar dhow ku bilaaba doonaa oo la dhisi doonaa laakiin ciyaayaa loo cila dhaanshaha la yiriye dhallinyaroy ha idinka muuqato muxuu ahay dadaalka dhinaciina xasan kaafi qoyste v o a muqdisho